waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali waxaan qabaa inay fududahay in muxuu ahaa nabadgelyo iyo xasilooni dhab ah la samayn karo in dib heshisiin dhab ah dadka wax kala gaareen la samayn karo sidee moral ahaan ay u ogolaanaysaa maanta lix laaska dhahayo in qof guri guri qof kale ka haysto ama qof kale beer u beer u leeyahay ka haysto oo soomaaliya gobolku rabo ha joogo waxaa rabaa inuu moralku shaqeeyo in muxuaha dadkan magafe iyo desertiga ama badaha mediterranean ku dhamaaday ee dadkeena dhalinyarada ee kariimkeena ah in loo daneeyo oo muxuu ahaaye shaqo abuur loo sameeyo wadanku hawe waa inaga badan yahay saddex kun iyo saddex boqolobada iyo webiyaal baynu leenahay waxa weeye in laynoo shaqeeyay inaga ahayd laakiin talada waxay ka murugsan tahay daacad la-aan iyo mas-uul aan jeebkiisa ka weyneyn oo wixii soo gaara isaga ayna dhaafayn laana ay u qurux badan yihiin waxa weeye musuqa waa in laga gudbo dawladaha inala midka inaga rwanda twenty waxaa laga joogaa twenty two years baa laga joogaa waxa weeye markii laba iyo labaatan sano ka hor waa iskii hal milyan iska dishay maantayto rwanda indexiska muxuu ahaa caalamka corruptionka laba iyo labaatan bay gashay waa dawladda number one ka africa caalamkan laba iyo labaatan bay ka tahay waa zero corruption waawey corruption intaas ka dam inaga maxaa seventy one seventy eight inaga dhiga ruuxa u dambeeya afar sano shan sano isku egta inaga dhigaya waxaan rabaa anugu inaan dadka u sheego ilaa lixdankii waxaa laba shay oo xunnaan ku jirnay yaboosi inaan tuugsano iyo musuq waa laba xun isku tashi baan keenayaa inagu inaan waxeena isku fillaano oo aynaan noqon welfare ee noqono fair state oo aan u bedelno inagu inaan shaqaysano musuqana baabi'ino dadkana maxaa laynoo shaqeeyaynu gaaraynaa badahan aynu leenahay waxa weye caalamka africa inteeda badan landlak weeye dhulka haba badan ma idhaha dekadaynu samaysana labaatana waxaan u gudbanayna infrastructure highwayaan u baahana inaanu keliya u gudbino kaka muxuu ahaye aanu shaqeeyaan dhulkeenu shaqeeyo marka waxa weye dibadda dadkeena jooga ee dadaalka badan aduu kamid tahay ganacsigooda wuxuu u baahan yahay meel loo diyaariyo condition fiican loo environment fiican lacagtana waxay daadsan tahay from liberia to mozambique south africa iyo caalamka oo dhan sudan waa ogtahay in lagu dhacmay juba waxaan u baahannahay inaynan dhacmin ee la soo celiyo oo dalka si u dhismo ay helaan dad muxuu ahay dad degan dad nabada dad mida soohdinteennuna ay noqoto soohdin nabada oo xiran oo xuduudaheena ay xiran yihiin anigu waxaan ahay ninkii afar saddexda wasaaro isku hayay intaan joogayna shacabka ugu yaqaanaa wixii aan soo heli airspace-ka hawadii garoonkan hadda lagu faanay anigaa dhisay mas-uulka ahaa wuu xidhnaa zone five baa saarnaa anaa montreal oo aado ka naftigareeyey muxuu ahaaye mxua sanctionka saaran muxuu ahay waadogeed boostadii qaranka waa anigii soo celiyey somali airlines qarkaan u saarnaa inaan lix diyaaradood aan keeno marka aan ka tegey meeshii bay ku baabaadaan u malaynayaa laba boqol afartan iyo shan baan soo dhameeyey sideed iyo toban dooliya ku jirto iyo technician in laynoo tababaro oo laynagu soo celiyo saaxadda within three years aan kusoo noqono airspace-ka somalia airlineteedii ay kusoo noqon staadka caalamka warfaafintii waadogeed shan milyan in ugu salmay finland wax hadda lagu shaqeeyo dhan last three years waa waxa aan soo dhameeyey waxa weeye haddii wiil jiro when there is a wiil there is a way waxaan qabaa haddii rabitaan jiro ama qof isku kalsoon oo soomaaliya uu jiro waxa weeye wadankan wax waa laga qaban karaa laakiin waxa weeye wadanku dad aada daciif oo ah aaminsan dalka muxuu ahay in lagu xukumo aaminsan aan ogeyn talada inay iyaga ka go-do ayo intay rangaraynayaan waxa weeye kama bixi karno saaan qaba nabadiidkana way naga faaidaysanaya waana qaybsannahay waxaan rajeynayaa messagekeygaas inuu noqdo fariin muxuaha dadku ay aaminaan wixii aanu aan intaan practical aan nolosheedii ama international community aan u shaqeeyay ama caalamka ama tii soomaaliya ama ciidanadeediina ay ii sahlayso background si fudud aan maxaa ugu soo dabaalo inaan waddada hadda laga leexday kusoo celiyo waa gartay doorashadu markii afraad bay hadda dib u dhacday maxaa sababayey bay kula tahay dib u dhacaas mase dhacaysaa waktiga hadda la leeyahay way dhacaysaa oo dabayaaqada janaayo hadda way hadda waxaa hadda waxaa la wareegay intii aan aan ka qoray shalayto muxuu ahay warsaxaafadeedka markiiba arrimihii aan saadaalinayay baa dhacay mahad cawad muxuu ahayey speakerkii ku-xigeenkii ahaan jiray hore way hadleen iyo jawaal iyo shalay ama saacadan laga bilaabo annagaa mas-uulka baarlamaanka tobnaad baa mas-uulka hawsha muxuu ahaye doorashada iyo waxqabadkeeda iyo shuruudaheeda faraha madasha kala baxday islamarkiiba shalay yidhaahdeen waa arrin guul ah ma qabaano wixii madashu ay wakti goysay in afar goor hor yaa lagu kala tegay in ay jirayso hadda ma qabo weli laakiin waxaan qabaa midda dhabta ah oo runta ah waxaa noqon doona marka baarlamaanku ay sameeyaan guddiga doorashooyinka taasaa final noqon doonta taasaa sax noqon doonta waxaana ku hangweynahay inay muxuu ahaye kolley ay ay qaban doonaan mid lagu kalsoon yahay laakiin hadda anu weli kuma kalsooni waayo markii afraad ayay nimankan isla magac baxeen madal qaran dee iyaguba muxuu ahaye musharaxiinta ah waxoodii ay isbedelayaan marka waxaan ku hanweynahay baarlamaanku inuu gacan bira ku dhigi doono waa garta tan u dambaysa haddaana khaldanayn qurbajoogga maraykanka kasoo jeedaa tahay marka doorka qurbajoogta ee doorashada iyo nidaamka iyo waxa soomaaliya ka socda muxuu noqonayaabay kula tahay ma mar walba positive ba oo wanaag ba mise dhibaatay u keenaan qurbajoogta ku qulqulaysa hadda wada xildoonka ah oo kale matalan orta dadkeenu qurba joogta aad baa loo sheegaa oo arrintaas waxay iska noqotay arrin iska yara hoose jirta laakiin xaqiiqatan qurba joogtu fursad bay heshay waxbarasho degenaansho iyo nabad bay heshay dalkoodii way jecel yihiinoo waxa hadda dalka dhisa waa iyaga dhaqaalaha dalka lagu dhiso waxaa ugu badan dhaqaalaha qurba joogtu ay keento aqoonta ugu badan ee waddanka soo gashay dib ugu soo noqotay iskiilka abuurta ama keenta hay-adaha keenta waa qurba joogta boqol kiiba toddobaatan dawlad kastaoo dhisanta ama wasiirada dibaheedu waa qurba joogta marka qurba joogtu waa kareemkii dalka oo baxay oo aan ka samrin dalka oo doonaya inuu dalkii dejiyo dadka gudaha jooga inta badan saas kuwa caadi wuxuu leeyahay waxa hadda jira ay caadi bay la tahay qofka aniga adigoo kalaa waan ka duwanahay dalna wadaan ka nimid oon layna waardiyeyneynin waxaan doonaynaa marka environmentga xagga ka jira banaanka inaan kusoo celino gudaha marka conflictiga yarkahoo iska waxoogaa aragtida ay ugu jiraa waan qabaa in dadka dhalinyarada ee waddan gudihiisa wax ku bartay sa fursad la siiyo wayna haystaan fursadaha hoose oo dhan iyaga haysta laakiin waa hal dad waa hal shacab weli lagama maarmaan qabaa waktiyada soo socda in muxuu ahaye qurba joogta timaado dib u dhista dalka aqoon iyo firfircooni muxuu ahay ay dibadda kasoo barteen iyo waxay kasoo arkeen caalamka kale kusoo dabaalaan dalkooda waxaad moodaa inay tahay wax runtii aan aada laga maarmin ayay tahay marka waan soo dhaweynayaa lagamana maarmo waad arki doontaa dawlad walba oo la dhiso wuxuu ahaay boqol kiiba toddobaatan boqol kiiba lixdan ama ka badan waxaa noqon doona
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dbccom dbcu xariijin soomaali